waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o e da waana qayb labaad oo ku saabsan ujeeddada gabay xayirka dhegaystayaal waayeelku sida uu ka dharagsan yahay hiddaha soomaalida waxaa ilaa waadhow ku bannaanaa inta reera lagu duuro in waxa geel u xeraysan laga soo dhaco iyada oo aan tuludna loo reebin sidaa daraaddeed ma ahayn dhacdo markii la isugu warramo ay bulshadu la yaabto ama ragga lagu barto ay eedi ku qaban jirtay waxaa gob loo yiqiin ninkii kadir iyo ka badan inta foofsada haddana ilaashan kara gunna waxaa ahaa kii horweynkiisa iyo haleeladiisa toona aan wax ka lahayn noloshooda ayaa ku tiirsanayd sidaa awgeedna ninkii aan haysanin in cido kale intuu weeraro uu ka soo qaado wuu ku qasbanaayo lama huraan bay u ahayd markay ceesha ka shubayaan waatay ugu heesi jireen amley danantiyo dagaal mooyee wiil duraansaday daawad ma hantiyo mar kalena iyaga oo u dardaar warinaya cid kasta oo ku riyoonaysa geel siisma ah ama duco la dhaafsaday inay xero ka buuxsato waatay odhan jireen dab nin qaatoo duula mooyee aan duceeyiyo diin qur'aan iyo diiqo lagu waah allaha u naxariistee isla hiddahaas isaga oo rumaynaya cabdigalayax gabayaagii la odhan jiray waatuu dhaaxba dadka kii aan ogayn u sheegi jiray kolba duulka haysta in laga soo dhaco oo rag u le'da mooyee inaan tab kale geel lagu yeelan karin sharafta lahaanshihiisana lagu hawaysan karin gabayadiisa midkood waa kii ku yidhi bilaash iyo cayaar laguma helo bogiya heemaale nimaan sabarka baaruud ku xiran baar ma foofsadoe rag biraysan buun iyo rasaas boohin iyo qaylo iyo laba bahood maalin ay boqol ku ruux weydo bele iyo col baa lagu tabcaa baarax weligeeda soomaalida aan waayaheeda hadal haynaa waa runoo muslim bay ahayd way ogey diin ahaan duunyada dadka kale oo la dhaco in laga fiican yahay hase ahaatee waxay u eg tahay inaan geelu ugu jirin allaha u naxariistee gabyaagii weynaa ee cabdigahayr la odhan jiray ayaa jeer geela aani la soo daristay sida muuqatana gaadiidka ayaa ugu daraa maalintii dambe isaga oo qalqaalinaya cod uu geel dadow ku soo dhaco ayaa waxaa ka waaniyey wadaad macallin ahaayo carruurta degaanka qur-aanka u dhigi jiray aayado iyo xadiis fara badan ayuu u laqbeeyey oo dhagaha ugu shubay bal inuu colka baajiyo qaala tacaalaa iyo qaala rasuulu ayuu ugu roonaaday isaga oo naarta aakhiro iyo kulaylkeedana ku cabsi gelinaya wacdigaas badanse rabbi gabyaaga ma soransiin wixii uu awgu u sheegayna kama uu hoos qaadin ugu dambaystiina wadaadkii oo ka hari waayey ayuu cabdi isaga reebay kuna quusiye geyiga soomaalida intiisa badan tix aad ugu baahdayoo laga hayo magaalada hargeysiyo berbera moodka waxa keena oo adari maarsey ka dhigay muranku waa ceebe waa muruq addoon low ratiga micida waaweyne marka buu adduunyada u yahay macallinow geele nin waliba macnaha loo dhaqduu maanka ku hayaaye muraadkaa ku toos awgayow haymakeekiyi nebigu maalmahaasba isaga oo ammaan duulo ah ayuu cabdigaahir la dhaqaaqay col uu reerkooda ka dhuray dabadeedna qayro meel degtay oo weliba sokeeyo ahi geel ay lahayd ayuu inta ka soo qaaday xeryaha u soo madoobey kolkuu la guriya tegey ayaa aad loogu canaantayoo falkiisaas ay xigtadii ku darrowday tixuu haddaba canaantaasna isaga deedifeeyey ayuu ku soo gebagabeeyey meeris isna ay soomaalidu halqabsi ka dhigato oo ahaa mahoygii makaan guubay tuldaan hawd ku weeraray sidaan meel hore ku soo sheegay lagana garan karo maansada faraha badan ee loo tiriyey geela oo lagu dagaalamo amase xoog lagu hantiyaa waxay ahayd hiddaha soomaalida arrin ku milan oo bulshadu ay oggolayd inta la isku canaantaana ay yarayd ninkii isaga oo dhacaaya ku dhinta iyo kii isaga oo dhacsanaya ku dhintaba isku sibaa loo arki jiray labadana waxaa loogu garaabi jiray inay yihiin rag wax in lagu dhinto mudan daliisheedu waxay tahay barbaartii inta dhulka fogaanta badan geela dadka kale ka soo qaaday dabadeedna isugu bogtay waatay inta faaneen ugu heeseen wiilal dhaladaa intay dhaarteen dhuuxa webigii oo dhanaan ugu tegey oo ka soo dhuray haddiise dhaca geelu uu soomaalidii hore u bannaanaa waxaan u bannaanayn isla markaana ay ceeb u tiqiin rag duulay inay xoolo kale soo dhacaan lo'da iyo ariga inay u duulaani dhif iyo farkudoon bay ahayd xoolaha maatada ayaa loo yiqiin dagaalyahankii hore ee soomaaliyeedna wuu iskala weynaa inuu wax moodo sidaa darteed bay bulshadu waxay ku maadaysan jirtay kolba ragga lagu ogaado labadaas meesi intay u hunguroodeen inay ku duuleen haddaba cali dhuux oo maansayahanimada ka sokow ahaa dagaalyahan aan dhaca geela ka wahsan jirin ayaa beri ku tashaday inuu duulo waxaa ka go'day inuu geel doonto kana soo qaado qolyo hadda ka hor uu dhowr jeer ka soo qaaday kana liibaanay keligii duulsa ma ahayn wuxuu u tafaxaytay inuu urursado dhallinyaro uu hormaro oo dagaalyahana ah hase ahaatee kolkuu dareemay qaarkood inuu arrintaa ka lugjiidaayo ayuu ku damcageliyey inuu og yahay cida haddii la galo si fudud ay rama kaga soo heli karaan gacmo buuxana ay kala soo laaban doonaan wiilashaas isaga oo dhiiranaan ku beeraya ayuu ugu warramayaa markaas ka hor sheeko kala soo gudboonaatay reeraha uu rabo inuu ku duulo kuwaasoo siduu ku ogaa magaciisa goortii ay maqlaan geela ay haystaan oo idil intay uga baxaan u huri doona tixdii uu maantaa dhallinyarada ku hiye kicinayay ayuu ku soo gebagabeeyey dhuuxowda goortay maqlaan ama dhawaaqayga ka dhaqaaqe dheehiya idiin wiilashii dhaqaye dhabarweynayaal baan ka heli dhebi sidaydiiye ninkii dhowr halaad doonayaa muu dhabbahan qaado oo aniga dhuubka igu xiro han ha dhaansado tixdaas ayaa markuu maqlay waxaa gabay xayiray maansayahan ay cali dhuux dagaan wadaag ahaayeen isla markaasna ay isku gada ahaayeen ninkaas oo la odhan jiray biriir qamaan ayaa maalin maalmaha ka mida wuxuu isna ku tashaday inuu xefaaleeyo qolo soomaaliyeed oo ay darsi jireen taasoo uu ku daraabayo haddiiba loo duulo ari uun mooyee inaan loogu tegayn geel laga soo dhaco markaas buu mariyey tixdii cali dhuux mid xaraf ah sidiisii oo kalena uu ku urursanayo rag uu duuliyo kuwaasoo reeraha la geli doono aan curad iyo qaantoona kala soo noqon doonine ka soo heli doona meesiga ay xoolo oo idil ka dhaqdaanoo riyaha ah wuxuu yidhi ceesaan dhagliyo loog haddaad iga dhajeelayso rabbi iguma dhibin nuurintuu dhaqaya cawleede nimankan ka soo dhuri jiray yaan dhabab ka guurayne jidib la ysku dhaabay iyo wuxuu gudin ku dheelmaaba dhaameel garool iyo wuxuu dhid u garaacaaba dhogorweynayaal baan ka heli tiriya dheeraade ninkii dhowr riyaa doonayaa dhagaxa muu aado ama aniga dhuubka igu xiro ciir ha dhaansado eh sida la garan karo tixda biriir meesha ay maadu kaga jirtaa waxay tahay isku masaynta geela iyo ariga oo ah soomaalidii xoolo raacatada ahayd wax qosol badan ka keeni karay dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka dambe iyo gabay xayir kale